toddobaadkan horraantiisii ayaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ay magaalada addis ababa kaga wada hadleen isbedelada gobolka geeska afrika iyo weliba wadahadallada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan wadahadalladaasi ayaa waxaa sidoo kale bogaadiyey dowladda federaalk ee soomaaliya oo sheegtay in muuse biixi uu aqbalay inuu si dhow la shaqeeyo dowladda federaalk ee soomaaliya haddaba si aan wax uga ogaana wixii ay labada mas-uul ka wada hadleen ayaa wariyahayaga maxamed colaad xasan waxuu khadka telefoonka ee magaalada addisababa kula xidhiidhay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan yaasiin xaji maxamuud xiir fartoon
wadahadallada saarag buu ahaa maxaanto iyo dee casuumad madaxweynaha ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa casuumad rasmiga usoo fidiyey iyo martiqaad usoo fidiyey madaxweynaha jawliyadda somalilan iyo waftigii uu watay wasiirada iyo madaxda kaleba ahaa waa la wada hadlay de waxyaala badan oo danaha labada dal iyo maxaato xidhiidhadii awalba ka dhexayn jiray iyo arrimo kale oo badanba waa laga wada hadlo oo si wanaagsan baa laisugu wada askartay dhammaantood
arrimaha kale laga wada hadlay eed idinkuna shaaciseen markii dambe waxaa ka mid ahaa wadahadaladii udhexeeyey soomaaliya iyo somalilan wadahadaladii udhexeeyey maaragtay marka maxaa laga yiri kuwa
anagu waxaanu shaacina garamaayo arrintaa ku saabsan laakiin dee kolleyba wadahadallada somaliland iyo soomaaliya inay wada hadlaan oo arrimaha isku maadhaafsanayay khilaafaadka jira iyo afkaarta siyaasadeeda ay kala wataan laga wada hadlo waa arrimo mar walba dhaca maaha arrimo maanta bilaabmay mar walbana soo hadal qaadaa hadday aad dalalka hoolka tahay ama maxaato geeska afrika tahay iyo haddii kuwa waaweyna caalamka waa hadiyo goorda way la soo qaadaan labada kolley way la soo qaadaan somaliland dee waana ahayd qodobada lasoo qaadana waa ka mid ahay laakiin warar kalaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed isbedelkan ka socda gobolka geeska africa dartii inuu doonayo in madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne biixi uu meel wada fariisiya wada hadlaan arrintaa ma jirtaa ra-iisul wasaaruhu inuu arrimo isbedelo uu wado oo geeska uu ka wada waa mid la wada ogyahay annaguna waa midaanu ayidsan lahay oo in geeska laysku soo dhaweeyo dadkiisa oo ganacsiga iyo nolosha iyo nabadgelyada iyo dhinac walba laysku soo dhaweeyo waa arrin aanu waafaqsannahay sidaana waa u sheegnay waxaase jirtaa taa ku saabsan soomaaliya iyo somaliland ra-iisul wasaaruhu wuu soo hadal qaaday annaguna waxaa lagu sheegnay inaan mar walba somalilan haddaanu nahay aanu nabad iyo wadahadal iyo khilaafaadka somal soomaaliyana dhex yaalla inaanu ka wada hadalno mar walba inaanu diyaar u ahayn horena u sheegnay iminkana ay jiraan maxaato dadaallo caalamiga oo socdo arrintaa ku saabsan in wax lagaga qabto halkaasaanu ku ekaynay anagu marka halkaas intaasubaa ka oranaya mudday soo socdeen wadahadalladan oo turkiga hore lagu qabtay imaaraadka isku dayey ingiriiska mararka mar buu isku dayey isku dayadaa oo dhan way guuldaraysanayeen somalilanna waxay sheegaysa inay doonaysa cid ka madax bannaan kuwii hore oo cusub oo dhexdhexaadisa labada dhinac marka ma la dhihi karaa ethoobiya hadda waxay noqonaysaa dhexdhexaadyaha cusub wadahadaladii somalilan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya annagu cid kastoo aan u aragno inay ka daacad tahay oo qaabka ay hawsha u qabanaysaa ay tahay mid lagu gaari karo ujeedooyinkii lalahaa ee ahaa in khilaafaadka dhabta a la dhameeyo si dhaba loo dhameeyo diyaar baanu ama kuwii hore ha noqoto ama kuwa cusuboo dambe ha noqoto ciddii loo arko marka la eego ajendaha iyo brograamada ay soo dhigaan iyo qaabka ay arrinta usoo qaban qaabiyaan dabcan waa somalilan diyaar bay u tahay inaad gasho war ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa lagu bogaadiyey aqbalaada madaxweyne biixi uu aqbalay in wada shaqayn dhow uu la yeesho dowladda federaalk ee soomaaliya sida hadalka loo dhigay wada shaqayntaa dhow ee kusoo biirtay wadahadalka maxay maxay ahayn hadaad haddaad fasirto
madaxweyne uu waxaan ahayn in somalilan mar walba ay diyaar u tahay in khilaafaadka soomaaliya ka dhexeeya wadahadal lagu dhameeyo wax dhaafsiisan oo arrintaa ku saabsan oo soo dhaweyn gaara iyo bahalkiiyo oo uu yidhi ma jirto marka waa arrimo uu si kale u baxay baan malaynayaa taas marka raje intay lagi aad ka qabtaan wasiir in aada ishore fadhiisataan oo aada xalisaan oo somalilanna ay ka soo dabacdo mowqifkan goonisuutaaga ah soomaaliyana ay mowqifkan ah inay idin idin cadaadiso idin muquuniso oo midnimadeeda ku muquunisa kasoo dabacdo oo aad meel dhexe isugu timaadaan oo danta ummadda laga hadlaa raje intay lagi aad ka qabtaan wax dabacsanaan iyo ismuquulin la yidhaha midna ma jiro arrinta tan laysmana muquulin karo wax dabacsanaano somalilan ay mowqifkeedii ay xorriyadeeda iyo ay ka taagnayd oo ay ay mataqaana ku dhawaaqdeen ma jiraa ma jiro somaliland waxay u diyaar tahay wadahadal iyo in si nabadgelya ah oo walaalnimo ah khilaafaadka lagu dhameeyo oo ay somaliland xorriyadeedii ku gaadho iyo mataqaana maxay ta mowqifkeedii ay walba ay u taagnayd marka intaas un baa jirta mar walba soomaaliya un bay hayta ka warwareegeysay anagu saan u aragno inta badan ka warwareegeysa ee diidanayd wadahadal dhaba in la isugu yimaado soomaaliya unbay hadday soomaaliya u diyaargarowdo markaas waxayna tahay inay suurto geli karto dee in la isu yimaado marka si dhaba looga wada hadlo ay dhexdhexaadimo iyo nabadgelyo wax ku dhamaadaan
wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan yaasiin xaaji maxamuud xiir faraton oo isagoo magaalada addis ababa ku sugan khadka telefoonka ugu warramayay waryahayaga maxamed colaad xasan